dowladda kenya oo dadkeeda uu ugu baaqday inay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban qaataan ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay in laga bilaabo dhammaadka bisha soo socota ay dalkeeda kusoo rogi doonto sharci ah in dadku aysan heli doonin adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda makhaayadaha iyo sidoo kale baararka waddankaasi ilaa ay keenaan shahaadada muujinaysa in qofka uu qaatay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban dadka waddankaasi ka baxaya iyo kuwa soo gelaya ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa shahaadada tallaalka sidoo kale dhakhaatiirta soomaalida ee ku sugan dalka kenya ayaa soomaalida dalkaasi waxay ugu baaqeen inay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban si ay caafimaadkooda iyo midka dadka kaleba u badbaadiyaan faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed darawallada gaadiidka dadweynaha shaqaalaha xafiisyada kala duwan ee waddanka ayaa sidoo kale la faray in la weydiin doono shahaadada tallaalka sida uu wasiirka caafimaadka dowladda kenya mutaahi kagwa uu warbaahinta u sheegay tillaabadani ayay dowladdu ku doonaysaa inay ku xakamayso cudurka covid nneteen oo weli dalka kenya si xoogan uga jira arrintaasi ayuu wasiirku waxa sidoo kale uu sheegay inay uga hortegayaan xayiraado kale oo dalka lagu soo rogo taasoo mar kale saamayn karta dhaqaalaha waddanka bulshada soomaalida gaar ahaana kuwa ku nool kenya waxa ay ka mid yihiin dadka cabsida ka muujinaya inay qaataan tallaalka cudurka covid nneteen dhakhaatiirta ayaana sheegaya in qaadashada tallaalka covid nneteen ay aad muhiim ugu tahay caafimaadka qof kasta dor cabdiqaadir xuseen warsame waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala kenya waxaana uu sharaxayaa muhiimadda uu tallaalka covid nneteen uu bulshada uu u leeyahay xanuunkan markii horeba sida idiin sheegay waxaa weeyaan dhibkiisa wuxuu yahay waa xanuun ku socda xawli speed zaa'ida ayuu ku socdaa xanuunada noocan oo kale ah bulshada waxay u geysan karaan dhibaato fara badan geeri fara badan faa'iidada waxay tahay xanuunkii qofka kuma dhacayo mar hadduu xanuunkaan dhibaatooyinka geysanaya waxaa ka mid aan ku eri ama toos qofki uu dilaya ama wuxuu ka dhigayaa howlgab ma garati iyadoo dhaawac maskaxdu keeni karaa keliyaha ayuu dhaawac u geysan karaa samaadka qof keliyuhu beeri karaa qofkii maskaxdii ayaa qeyb dhiman kartaa oo lugay gacana naafo noqon kara wadnuhu dhibaato u geysan karaa oo dhibaatada sambabka gaaray kadib waxay saameyn kartaa xataa wadnihii marka dhib fara badan ayuu ayuu u keenaya gaar ahaan dadku aada wax u yeelaya waxaa ka mid ah dadka cayiran dadka miisaankooda badan yahay dadka vitamin d-ga ku yar tahay dadka sokorta qaba dadka wadnaha laga hayo dadka neefta qaba dadkaas horta aad iyo waayeelada aad buu dhib ugu geysanaya inkastoo xanuunkan cidna cafininba qof yar iyo qof weyn iyo isku si ugu dhacayo qof kastana waa dili karaa dhibna u geysan karaa muhiimadda u leeyahay waxaa weeyaan shaksigana dan faa'iido u yahay bulshadana faa'iido u yahay bulshadii waxaa weye intaasoo dhibaato ah ayuu ka hortag u noqonayaa shaksigiina waxaa weye faa'iido u leeyahayo dee waxaa weeye xanuunkii kuma dhacayo hadduu istallaalo waayo tallaaladan waa la ogaaday faa'iidooda waa badan tahay dhakhaatiirta oo meesha ka saaraya wararka been abuurka ah ee laga faafiyey tallaalka ayaa bulshada soomaalida meel kasta oo ay joogaan waxa ay ugu baaqayaan inay qaataan tallaalka ka hortagga covid nneteen si la mid ah sida bulshooyinka kale ee caalamka soomaalka marka diinta islaamka raalli bay ka tahay diinta waa ogoshahay wax kastoo dadaalah oo cudurrada qaarkood iyo weliba cudurrada xowliga ku socda la isqaadsiiyo wax kastoo looga hortagaya diinta raalli bay ku tahay marka ma garanayo soomaalida oo dad islaama sababta ay uga baqayaan ama uga cararayaan tallaalkii waxyaaba badanaa keeni kara misinformation waxaa laga yaabaa war khalada dadkii in laga dhaadhiciyey ama ayadoo cid kale ka dhaadhicin ayagii inay iska dhaadhiciyeen informationa khaldan oo beena waxaa ka mid ah wararka beenta ah oo la fidinayo tallaalka qofkii isticmaala ma tarmayo yacni dhalmadiisa wax yeelaysa wama wax ma dhali karaya hadhow waa been ereygaas waa been misinformationka waxaa ka mid ah xanuunkan qaar waxaa alkasta kugula doodayo islaamka kuma dhaco which is not true islaamka bani aadamka ka mid yihiin soomaad garan waawa imtixaanada bani aadamka islaamka ay marayaan uu ka mid yahay xanuunka qofka lagu fiirinayo dulqaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo lagu jaagareynayo ka mid yahay islaamkana waa ku dhaca gaalada waa ku dhaca cid kastana waa ku dhaca misinformationka waxaa ka mid ah biyo kulul haddaa caba iguma dhacay waa been qofka waayo lama caddayn weli xaqiijin buuxa lama hayo waxaan soo jeedinayaa tallaalka in la qaato gaar ahaan soomaalida waa inay qaata tallaalka waayo waa ka harayaan qowmiyadihii kaloo kenya ku noola khadar maxamuud xareed v o a nairobi